alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihadihi ilaa yowmi اddiin baabu lwuduu'i weysadii buu u baab yahay qabla algusli meedhashada horteed la weysaysto iyo xukunkeedu waxa uu yahay qaala xadahanaa cabdullaahi bnu yuusuf qaala akbaranaa malik can hishaam bn curwa can abihi curwa bn zubayr can caaisha zawji الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam ana nabiya salى اllahu عalayhi wasalama kaana wuxua ida اktasala markuu ka meedhanayo min aljanaaba badaa waa bilaabi jiro fagasala waa meedhi jiray yadayhi labadiisa gacmood oo labada gacmood markaa labada kaf ayaa looga jeedaa uma yatawada-u dabeetana waa weysaysan jiray kamaa yatawada-u lisalaati sida salaada ugu weysaysto oo bimacnaa weyse sharci ayuu weysaysan jiray ee ma aha weyse lugawiya oo macnaheedu uu yahay in gacmaha un la maydho uma yudkilu waa gelin jiray asaabicahu farihiisa fi lmaai biyaha fayukhalilu biha wuxuu dhex gelin jiray farihii oo qoyan oo biyo wata usuula shacrihi timihiisa guntooda uma dabeetana yasubu waa ku shubi jiray calaa ra'sihi madaxiisa halaatha gurafin saddex darsiimo biyadayhi labadiisa gacmoodba uu soo daray uma dabeetana yufiidu waa ku burqin jiray biyaha alaa calaa jildihi jidhkiisa kullihi dhammaantii marka maydhashadu waxay u qeybsantaa algusl اlmujzi oo qofka ka gudaaya haddii aanu markaa la imana dee meedhashada aanay ka dhacahayn iyo algusl اlmustaxabu iyo meydhashada sunnaha ah marka algusl اlmujzi waxa uu leeyahay laba rukun rukunka koowaad waa anniya waayo rasuulku wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam inama alacmaalu biاnniyaat rukunka labaadna waa tacmiim albadan bilmaa waa jidhka oo dhan in biyaha la wada gaadhsiiyo haddii labada arrimood la helo qofku maydhashadii ku waajibtay waa la yimi intaas ayaana ka gudaysa gusliga markaa mustaxabka ahina waa in loo maydho sifadan uu maydhay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam oo xadiidkan caaisha iyo xadiidka maymuuno iyo biidni illaahi tacaala aynu ku arki doono oo rasuulku markii horreysay waa faraxashay farihiisa ayuu maydhay waxa markaa uu ku xigsiiyey haddana inuu istinjooday sida riwaayaadka qaarkood ku cad uma yaksilu farja kadib haddana gacmihiisa ayuu maydhay oo uu ka meedhay atharu listinjaa wixii istinjada markaa ka soo raacay oo weliba ciidna uu ku meydhay intaa dabadeed ayuu weysaystay kamaa yatawada-u lisalaa sida salaada uu ugu weysaysto weysadaasi markaa waa mustaxab waa mid sunno ah cinda jamaahiir alculamaa bal culimada qaarkood ijmaac bay soo naqliyeen inaanay weysadu waajib ahayn maca algusl waayo dee ficilka rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ayaa ku soo arooray ficlu nabiy almujaradna laa yufiidu akara min alistixbaab sunanimo wax ka fara badan ma faa'iideeyo ficilka rasuulka ee aanay wax kale la socon marka waa sunna weeye axaadiida qaarkeedna in markaa lagaba tegay oo dee weysadaasi meedhashada aan laga horeysin ayaa ku soo aroortay ama waxaa laga soo wariyey abu thawr iyo daawuud inay yidhaahdeen gusligu ma ansaxaayo biduuni اlwudu wuxuu leeyahy xaafid ibnu rajab raximah اllah cidda arrintaa ka soo warisay aظaahir anahu khaalit calayhima sa daahirka ah waa ku khaldamay sidaa ma qabaan daawud iyo abu thawr waqad xakaa ibnu jariir wabn cabdilbar wagayruhuma alijmac calى khilaafi dalik ibnu jariir iyo ibnu cabdilbar iyo kayruhuma sida ibnu bataal oo kale waxay ka xikaayadoon ay ka warrameen in laisku waafaqsan yahay in haddii uu maydho uun oo aan weysaysan meedhashadiisu ay ansaxayso marka kamaa yatawada-u lisalaa waxaa ka muuqata inuu markaasi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xubnihii weysada oo dhan uu maydhay halka xadiidka maymuune ay ku iman doonto in labada lugood dib uu u dhigay meydhistooda tawada'a rasuulu llaahi wuduu'ahu lisalaati kayra rijlayn wixi aan labada lugood ka ahayn intii kale weysada ayuu maydhay labada lugood iyaga meydhistooda dib ayuu u dhigay xadiidkan caaishana daahirkiisu waxa weeye kama yatawada-u lisalaa in weyse dhamaystiran uu la yimo maca luguhu maca luguhu inta la meydhay ay ku jiraan laakiin xadiidka caaisho laftiisa waxaa riwaayaadka qaarkood ku jira inuu taakhiiriyey amabase dib uu u dhigay guslu rijlayn labada lugood meydhistooda oo waa xadiidka muslim min riwaayati abi mucaawiya can hishaam can abihi can caaisha uma afaada calى saa'iri jasadihi uma gasla rijlayh oo labada lugood markaa meedhistoodu inay ka dambeysay meedhista jidhka oo weysada inteedii kale iyo labada lugood meedhistooda inay meydhashada jidhka uu meydhay udhexaysay ay riwaayadani tilmaantay laakiin riwaayadan marka ahlucilmiga qaarkood ayaa cileeyey abufadl ibn cumaara kitaabkiisa la dhaha cilal axaadiidi muslim waxa uu tilmaamay riwaayadani inay tahay riwaaya markaasi shaada oo abu mucaawiya uu la keliyoobay oo asxaabu hishaamka kale xadiidka la wariyey aanay sheegin wakadalika ibnu rajab raximah llahu tacaala waxa uu tilmaamay marka hore inaanay maxfuud ahayn laakiin imaam اlbayhaqi wakadalika xaafid ibnu xajar iyo ibnu rajab laftiisa fi akhiri kalaamihi waxaa ka muuqata riwaayadda abi mucaawiya can hishaam can abihi can caaisha ee tilmaamaysa in labada lugood dib uu dhigay inay markaa tasxiixinayaan oo hishaam wuxuu leeyahay mutaabic oo kelidii ma warin maxamed ibnu kinaana ayaa la wariyey shaahidna waa leeyahay oo xadiiu maymuna ayaa u markhaati furaaya wakadalika riwaayaة abi slma can caaisha faإida farga gasla rijlay markaa sida daahirka waa inay sugan tahay riwaayadda markaa tilmaamaysa labada lugood inuu dib u dhigay marka xadiidka caaisha iyo iyo xadiidka maymuna waa iswaafaqayaan haddii riwaayadaasi la sugo haddii kalena marka waxay noqonaysaa in la idhaha kama yatawada-u lisalaati laba arrimood midkoodun in lagu fasiro in la idhaahdo xadiidu caaisha wuxuu tusinayaa in weysada la dhammaystiri karo xadiidu maymuunana in lugaha la dibdhigi karo waa laba weji oo bannaan ama in la idhaha markay leedahay caaisha kama yatawada-u lisalaa gaalib lwuduu bay ujeedaa bimacnaa xubnihii weysada badankoodii buu maydhay oo hadalkaasi meesha ka saari maayo in lugaha dib loo dhigi karo oo calaa kulli xaal marka waxay noqonaysaa labada wejiba inay bannaan yihiin haddii riwaayaddaasi ay sugnaatana waxay noqonaysaa in xadiidu maymuuna iyo xadiidu caaisha ay isku waafaqsan yihiin in weyse dhamaystiran la weyseysto maca labada lugood la maydho kadibna waxa weyaan jidhka kale la maydho weysadani waa sunna mustaqila qabla algusl waa sunno madax bannaan oo meedhashada horteed lala imanayo walihaada xubnihii markaa weysada ee uu maydhay markuu weysaysanayey mar labaad waa inuu meydhista ku celiyo oo gusli waxa weeyaan uu u sameeyo jidhka oo dhan taana waxaa laga qaatay uma yufiidu calaa jildihi kullihi maca xubnihii weysadaee markii hore uu maydhay markuu weysadii dhameeyey haddana jidhkao dhan dee uu meydhaayay iyaga laftoodu waa ku jireen iyaga odhan maayo markii aan weysaysanayay baan meydhay oo meydhashada guud iyaga laftoodu waa soo gudagelayaan halkan fayukhalilu biha uma yudkilu asaabicahu fi lmaa fayukhalilu biha usuula shacri faraho maran ma aha biyo ayuu ku qaadaya se riwaayadda muslim ku cad uma yaakudu lmaaa fayudkilu asaabicahu fi usuuli shacr si jidhka waxa weeyaan ka hooseeya timaha ay biyuhu u gaadhaan ayaa waxa uu sameynayaa intuu biyo ku qaado gacmaha ayuu markaa gaadhsiinayaa timaha guntooda uma yusharibu shacrahu lmaa timihiisa ayaa biyaha uu cabsiinayaa ayaa ku soo aroortay riwaayadda tirmidi iyo imaamu nasaa-i raxmat ullaahi calayhima qaala xadaثna mxamed bnu yuusuf qaala xadaثna sufyaan huwa sufyaan bnu saciid athawri can ilacmash wa sulaymaan ibnu mihraan can salim ibni abiljacd can kurayb waa mowla bni cabaas can ibni cabaasi can maymuuna zawji الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam qaalat waxay tihi tawadaأ waa weysaystay rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam wuduu'ahu weysadiisii oo kale ay wuduu'an oo ka wuduu'ihi weyse weysadiisii oo kalea lisalaati u weysaysan jiray hayra rijlayhi labadiisa lugood marka laga reebo labada lugood iyaga ma maydhin wakasala waa maydhay farjahu buu maydhay iyo wamaa asaabahu min aladaa marka weysada iyo guslulfarjiga keebaa horeeya anase riwaayaadka qaarkood ku cad taqdiim iyo taakhiir baa riwaayadan ku jira oo weysada iyo istinjada waxa horeysa istinjada ayaa horeysa oo waa istinjooday wakasala waa maydhay farjahu wamaa asaabahu iyo wixii gaadhay ee min aladaa ee ah markaa wasakh ama wax la yska maydho marka markuu istinjadaa sameeyey kadib ayuu weysaystay uma dabeetana afaada waa shubay calayhi ee calaa jasadii jidhkiisii almaa biyihi uma dabeetana naxa waa leexiyey rijlayhi labadiisii lugood halkii uu ku taagnaa ayuu ka leexiyey oo fakasalahumaa waa maydhay haadihi tani gusluhu weeye waa maydhashadii rasuulka min aljanaabati uu ka maydhay sidaasi ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam manaa janaabada uga maydhay marka xadiidu maymuuna ah waxa uu inoo soo kordhiyey in labada lugood rasuulku calayhi salaatu wasalaam maydhistooda dib uu dhigay waayo labada lugood dee dhulkii ayay yaaliin wixii qofka uskag iyo wasaq iyo ada ka dhacay oo dhan ayaa ku dhacaya markaasi iyaguna nasiibkooda nadaafadda ay uga helaan marka jidhka intii kale la maydho la wada nadiifiyo ayaa labada lugoodna markaasi la maydhaya oo la nadiifinaya laguma sheegin markaa xadiidkan inuu madaxa masaxay tawadaأa rasuulu llahi wuduu'ahu lisalaati gayra rijlayhi walihaadaba culimada qaarkood waxay u daliishadeen maydhistaa madaxa la maydhaa inay kaga filan tahay masixitaankii laakiin taa xadiidku kuma cadda bal wuduu'ahu lisalaati marka la yidhi weysadii salaada u weyseysan jira oo kale dee weysada salaada u weyseysan jiray waxaa ku jiray masxu ras madaxa in la masxo ee guslu raasi oo ah madaxa in la maydhaa kuma aanay jirin walihaada almashruuc waxa weeye weysada ka horeysa maydhashada iyo weysada kaleba in waxa weeyaan la masaxo madaxa ayaa mashruuca waxaa markaa xadiidka ku timi rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu istinjooday inuu ciidda ku masaxay ama uu ku maydhay gacmihiisii uma dalaka yadahu bilardi aw bilxaayid si waxa weeyaan wixii wasaq ahaa ee dee gacanta istinjada ka soo raacay ciiddaasi ha u tirtirto markaa saabuun iyo dee wixii lamid ee mutahiraadka iyo munadifaadka ka midana ayaa wax nadiifiya meeshaa ciidda waa geli karaan waa markaa la isticmaali karaa daliilo markaas waa litandiif unbuu uga jeeday rasuulku taasi daliiluma aha inay manidu markaasi ay najaas tahay ama rutuubat alfarj inay tahay najaas oo dee meedhistu kuma gaar aha sideedaba najaasada un waxyaabaa najaas ahayn ayaa la yska maydhaa waxaa kaloo markaa xadiidka ku timi in rasuulku calayhi salaatu wasalaam biyihii uu gacmihiisa iskaga daadinayey oo uu iskaga masaxaayey taasi inay banaantay baa laga qaadanaya bacda algusl ama xadiidka odhanaya laa tanfuduu aydiyakum fi lwudu fainaha maraawixu shayaan maana markaad weysaysataan biyihii weysada ee jidhkiina ka qoyanaa gacmaha iskaga masixina waa xadiid daciifa weyo ibnu salaax iyo alimaamu nawowi raximah اllah iyo aimo kaleo markaasi ay sheegeen inuu yahay xadiid daciifa waxaa saasoo kale laga qaadanaya xadiidka rasuulka caleyh afdal salaati watasliim waxaa loo keenay maro uu biyaha iskaga masaxo markaa muu qaadan fanaawaltuhu thawba falam yaakudhu ayay tihi maymuuna marka culimada qaarkood waxay u daliishadeen karaahatu tanshiif bacda algusl in la isqalajiyo oo dee tuwaal iyo wax lamida la isticmaalo meedhashada dabadeed inay tahay makruuh laakiin xadiidka kuma jirto wax karaaha tusiya oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam sababta u qaadan waayey ayaan markaasi aan caddayn inuu marada lafteeda saluugay ayaa dhici karta waxaa dhici karta ilay tashriica iyo axkaamta lagaga dayanaye in sababta rasuulku u diiday ay ahayd si aanay dadku u moodin inay tahay min jumlati lgusli lmashruuc in maro laysku qalajiyaa meedhashadaa sharciga inay ka mid tahay oo dee meedhashaduba aanay dhamaystirmahayn ilaa sidaa la yeelo inuu sidaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka baqday ayaa dhici karta nacam masixitaanka markaa uu biyihii gacanta iskaga masaxayna waxay tusinaysaa in biyaha la iska masixi karo ama gacan hala isticmaalo ama tuwaal iyo wax lamida hala isticmaale oo nafduhu almaa biyadi yadulu calaa an laa karaahata fi tanshiif u hi ibnu daqiiq lciid masixista uu rasuulku biyihii gacanta iskaga masaxay iskaga tirtiray waxa ay tusinaysaa in mare iyo wax lamida biyihii layskaga qalajiyaa inaanay makruuh ahayn lianna kula minhumaa isaala waayo haddii mare lagu qalajiyo lagu masaxiyo haddii gacanta lagu masaxaba dee labadaba waxaa ku sugan biyihii ka qoyanaa oo qofku uu iska suuliyey marka calaa kulli xaal ama gacanta ha isticmaalo ama tuwaal ha isticmaalo arrintaasi makruuh maaha baabu gusli rajuli ninka maydhashadiisii buu baabiyey maca mraatihi xaaskiisa uu la maydho oo meel ay ku wada maydhaan hal weella biyaha ay ka darsadaan qaala xadaanaa aadam ibna abi iyaas qaala xadaana bna abi dibin oo maxamed ibn cabdiraxmaan can izuhri can curwa can caaisha qaalat waxay tidhi kuntu waxaana aqtasilu inaan maydho ana aniga iyo wanabiyu sala allahu calayhi wasalam min inaain waaxidin weel qura ayaanu ka wada maydhan jirnay min qadaxin baanu ka wada maydhan jirnay yuqaalu lahu la yidhaahdo alfaraq magaciisa sidaasi la yidhaahdo oo maalintaasi ayaa magaca loo yaqaanay sidaasi uu ahaa waxaana markaa dee uu qaadayey oo miqdaarkiisu ahaa halaathata aasuc saddex saac sida riwaayadda muslim ku timi jamaahiir lculamaana ay ku tegeen raxmat ullaahi caleyh marka macnaheedu waxay noqonaysaa in saac iyo badh uu ku maydhay rasuulku calayhi salaatu wasalaam cayshana intaa in leeg haddii la idhaahdo waayo gacmahoodu waa isu weydaaranayeen oo in isleeg inay ka darsadeen baa ayaa xadiidka waxa riwaayadkiisa ku cad oo takhtalifu aydiina oo marna rasuulkaa darsanaayo marna caysho labada gacmood baa isu weydaaranayeen marka xadiidku waxa uu daliilu yahay in ninka iyo xaaskiisu ay hal mar wada maydhan karaan hal weella markaa biyaha ay ka darsan karaan taasina waxay tusinaysaa isticmaalka biyaha gabadhe ay isticmaasho inaa inaanay xaaraan ka dhigeyn biyihii in dabadeed la isticmaalo oo inagii masalada hore usoo marnay inay jaa-is tahay isticmaalu fadli ilmar-a gabadhu biyihii ay soo reebtay in la isticmaalo oo xadiid badan ay ku soo aroortay gaar ahaan idaa lam takhlu bihi haddaanay la gaar noqon gaar ahaan marka ninku inuu xadiidka waxaa loo daliishaday inuu eegi karo ninku calaa ilaa cawrati imra'atihi cawrada markaa gabadhiisa iyo cagsiga lafteedana waa loo daliishaday oo caaisho lafteeda markii la weydiiyey sida cataa uu warinayo an can irajuli yanduru ilaa farji imra'atihi caaisha xadiidkan ayay deliishatay mar haddii dee la maydhanaayo oo labadii qofba ay dhar dhigteen dee mid waliba ka kale waxa weyaan cawradiisii waa arkaya marka xadiidkaasay u deliishatay arrintaasi inay tahay jaa-is dee nas baanu ku yahay masalada ayaa la odhan karaa ama axaadiida nahiyeysa inuu ninku cawrata imra'ati eego ila ina dalika yuuriu alcama indho la-aan baa laga qaadaa faaxaadiidu lam tahbut can inabiyi calayhi الsalaatu wasalaam bal hiya ila alwadci aqrab inay axaadiid mawduuca tahay ayay u dhowday waxaana markaa uu ku taxqiijiyey alcalaamaة اlalbani raximah اllahu tacaala kitaabkiisa la dhahaa aadaabu zifaaf baab lgusli maydhashadii buu baabiyey bisaaci saac lagu maydho e bimili saac saac muggii iyo wanaxwihi ay ma yuqaaribuhu sida waxa weeyaan hamsata amdaad oo kale saac afar shan saac qaala xadaثana cabdullahi bn muxamed almusnadi aljucfi albukhaari qala xadaثana cabdusamad huwa ibn cabdilwaarif qala xadaثanii shucba ibn اlxajaaj abu bustam qala xadaثanii abu bakr ibn xafsin abu bakr ibn xabs ibn cumar ibn sacd ibn abi waqaas qaala samictu waxaan maqlay aba slma abu slma ibn cabdiraxmaan ibn cawf oo yaquulu leh dakhaltu waan galay ana aniga iyo wa akhwa caaisha caaisho walaalkeed marka waxa uu ahaa sida riwaayadda muslim ku cad akhuuha min aradaaca xagga nasabka walaalo kamay ahayn waxay walaalo ka ahaayeen xagga nuugmada oo markaa islaam bay wada jaqeen calaa caaishata baan u gallay fasa'alahaa waxaa weydiiyey akhuuha walaalkeed baa weydiiyey can gusli nabiyi sala allahu calayhi wasalam can maydhashadii rasuulka kayfiya waxaa soo gudagelaya can akamiyat lmaa alati kaana aladi kaana yakhtasilu bihi cana biyaha rasuulku uu ku maydhan jiray qadarkoodii iyo kaalkayfiya alatii kaana yakhtasilu biha iyo qaabkii u maydhan jiray intee in la-eg buu ku maydhan jiray siduuse u maydhan jiray labaduba su-aasha waa ku jiraan fadacat waxa u yeedhay biinaain weel naxwin min saacin saac ku dhow faاktasalat waa maydhatay wa afaadat calaa ra'sihaa madaxeeda ayaa biyihii ay ku burqisay wa beynanaa annaga iyo wa beynaha iyadana xijaabun baa udhexeeyey qaala abu cabdillaahi wuxuu yihi waa bukhaariy qaala yaziid bnu haaruun wabahzun wljudiyu can shucba qadri saacin halka uhi naxwi saacin waana isku dhow yihin naxw iyo qadr labada lafdi marka bukhaari raximah allahu tacaala xadiidka wuxuu udeliishanayaa saac iyo biyaha waxba ka badnayn in lagu meedhan karo laakiin hore ayay masaladu inoo soo martay oo calaa wajhi taxdiid ma aha ma aha in la xadidayo la leeyahay saac ama khamsatu amdaad lagama badin karo in la leeyahay ma aha laakiin sida afdalkaaba waxay tahay biyaha inaan lagu israafin oo qofka jismigiisu uu yahay muctadil mid dhexdhexaada intaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu isticmaalay saac ama khamsatu amdaad ama saac iyo waxa weeyaan nacam iyo badh inaanu ka badin ayay tahay sida afdalka ah laakiin hadduu in ka badan u baahdo waa isticmaali karaa marka caaisha radi allahu canha markana meedhanaysay madaxeeda ayay arkayeen wa afaadat calaa ra'siha riwaayadda muslim baanay ku cadday inay madaxeeda arkayeen wa kaana aswaaju nabiyi yaakhudna min ru'uusihina xataa yakuuna kalwafra ayuu yihi dumarka rasuulkuna calayhi salatu salam markuu rasuulku dhintay kadib canaatimahooda waa jari jireen oo in markaa wafra ah oo sida ninka timaha weyn oo kalaa un ayay markaa la soo hari jireen markaa taasina dhib ma leh oo labaduba dee maxram bay u ahaayeen oo akhuuha min aradaac abu salma ibn cabdiraxmaan ibni cawfna waxa weyaan waa ibnu ukhtiha min aradaac oo walaasheedu mukalhuum ayaa nuujisay markaa xagga radaaca iyo habaryarowga ahay marka saafila jismiha jidhkeeda intii hoose oo dee xataa maxaarimtu inay arkaan aanay u banaanayn ayaa markaasi ay qarisay laakiin madaxii oo kale dee inay arkaan maxaarimtu dhibaato ma laha waxaana caaisha markaa ay jeclaatay inay ku ugu suureyso meerashadii rasuulka calayh الsalatu asalaam bilficil taana waxaa laga qaadanayaa istixbaab الtacliimi bilficil liannahu ablaq wa awqacu fi nafs dadka in ficil iyo camal iyo si tadbiiqiya wax loo baro inay tahay mid mustaxaba waa iyada ayaa nafta ka raadayn og kana xeel dheer hadalka dadka hadal wax loogu sheego marka kamiyadii ayaa u sheegtay caaisha radi allahu canha markanay u yeedhatay weelka saaca leeg marka intaasi ayaa rasuulku uu ku meydhan jiray wayaan macnaheedu hadduu wax ka badani wax badan kama badin jirin khamsata amdaad aw saacan wa nisfan xaggii kayfiyadiina waa taa biyihii uun madaxa ku burqisay taasina waxay daliil u tahay ana weysada meedhashada laga horeysiiya inaanay waajib ahayn oo qofku haddii uu iska daayo oo biyaha un jidhkiisa wada gaadhsiiyo maca niya iyadoo niyadana lala qabo in meedhashadu sidaasi ay kaga ansaxayso oo ay kaga gudayso walihaada ayaa ibnu rajab raximah allahu tacaala qال رحمه الله تعالى xdثnا cبداللhi بن محمد المسندي qال xdثnا يحيى بن آdم marka hadalka iبن رajب aynu sheegna aan ujeednay waxa weeye wuxuu yihi وhذا mima يdل عlى أن تقدير mاء الغسل تقدير mاء الغسل laysa huوa عlى وجه التحdيد bل عlى التقريب وqad سبق التنبيه عlيه oo markaa qadra saacinta ama naxwa saacin inaanay qadar xadidan aanay ahayn oo saac ama biyo ku dhow oo ka yaro badan in lagu meedhan karo ayuu xadiidku daliilu yahay buuhi qala xadaثna cabdالlahi بn mحamed qala xadaثna yaحya بn adم qala xadaثna زuhayr can abi isxaaq qala xadaثna abu jacfar anahu kana qala xadaثna abu jacfar anahu kana wuxuu ahaa abu jacfar abu jacfar waa maxamed ibn cali ibn اlxusein ibn cali ibn abi طaalib almacruuf bilbaqir macruuf markaa ku aha albaqir waxaanuu ka mid yahay aimada labiyo tobanka ah ee ay ku fitnoobeen shiicada la idhaha alitna cashariya ayuu ka mid yahay anahu kaana wuxuu ahaa cinda jaabir ibni cabdilaahi buu ah huwa isaga iyo wa abuuhu aabihi abihi cali ibn xusein ibn cali bn abi aalib wa cindahu jaabir agtiisa waxaa joogay qowm rag ayaa joogay fasaaluuhu waxay weydiiyeen can اlgusl meedhashadii rasuulka alayh الsalatu salaam ama biyaha lagu meedhanayo qadarkooda sida jawaabta markaa laga fahmayo faqaala wuxu uhi yakfiika waxaa kugu filan saacun saac biyaa baa kugu filan macnaa afar mud afar sacad mugood faqaala rajulu nin baa wuxuu uhi maa yakfiinii iguma filla faqaala jaabirun markaa ninka sidaa yidhi waa cali ibn xusein ibn cali bn abi aalib abu jacfar aabihiya faqaala jaabirun wuxuu ihi kaana yakfi waxa uu ku filaan jiray man mid huwa isagu awfaa badan minka adiga shacran xagga timaha kaa tima badan wakhayru minka kaana khayr badan wuxuu ujeedaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uma dabeetana amana wuxuu nagu tukiyey jaabir fii thawbin maro qura isagoo xidhan oo markaa jidhkiisa asturtay markaa masalada waxaa jaabir loo weydiiyey marka hore ayaa lagu murmay qadarka biyaha ee ku filan qofka janaabo ka maydhanaya markaa jaabirna radia allahu canhu wuxuu sheegay intii rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu ku meydhan jiray waxaa markaa xadiidku uu daliilu yahay saadaatu ahli اlbeyt inay cilmiga ka dalbi jireen saxaabada rasuulka ridwan اllahi calayhim sadada kaleba ay uga dalbaan oo ay weydiin jireen oo iminka abu jacfar iyo abihi cali ibn xusein ibn cali ibn abi aalib ayaa jaabir ibn cabd illaahi radia allahu canhu weydiinaya mas'aladan ku saabsan gusliga ama meydhashada taasina waxay daliil u tahay beenta ay isla dhex maraan nimanka la dhaha shiicadu oo inaanay ahlulbeytku cidnaba cid ay cilmi ka qaataan aanay u baahnayn bal iyagu cilmiga dadku ay hayaan oo dhan ay hayeen ay la gaar ahaayeenna cilmi kale iyaga markaa lagu gaar yeelay marka jacfar ibnu muxamed ibnu cali ibnu xusein ibnu cali ibn abi aalib ayaa markaa beeniyey wakadalika kayruhum min culamaai ahli اlbeyt waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya saxaabadu afcaasha rasuulka inay deliishan jireen kuna dayan jireen fiihi xujiyatu afcaali nabiy calayh isalaatu wasalaam afcaasha rasuulku markaa inay daliil ahayd si ayuu sharcigaa loo deliishado oo wixii uu sameeyeyna ficilkiisaasi uu tusinaya calaa mashruuciyati wixii uu ka tegay cibaadaadka ka midana tarkigiisaasi uu tusinayo shaygaasi inuu yahay bidca min albidac oon daliil kaleba aan loo raadinahayn kulu ma tarakahu nabiyu min alcibaadaat fatarku nabiyi lahu daliilu calaa anahu bidca walaysa min addiin shay kastoo rasuulku uu ka tegey oo cibaadaadka ka mid a ka tegistiisaasi waxay daliil u tahay shaygaas inaanu diinta ka mid ahayn bal uu yahay bidca waxaa laga qaadanayaa in si adag loo radiyo qofka cilmi la-aan ku doodaaya oo haddii qofka radinayaa markaa uu qastiyo inuu xaqa caddeeyo wuxuu leeya xaafidku fiihi jawaaz alraddi bicunfin calى man yumaari bigayri cilmin ida qasada araaddu iidaaxa alxaqi wa taxdiir asaamiciina min mili dalik haddii ka radinaya u qastiyo xaqa inuu caddeeyo radinta qastiga uu ka leeyahay taasay tahay iyo dadka markaa hadalkaa hore dee khaldan ee baatilkaa maqlay inuu uga digo hadalkaas iska ilaali hadalkaasi waa khaldan yihi hakaga dayanine waana ta uu sameeyey markaa jaabir ibn cabd illahi uhi kaana yakfi man huwa awfaa minka shacran wa khayru minka mid adiga kaa timo badan qofba qofkuu ka timo badan yahay dee biyo badan bu waxa weeyaan biyo ka badan ayuu u baahanaya biyaha kaka timaa yar uu isticmaalayo kaana khayr badan oo haddii waxa weeyaan in intaa laga badiyo khayru ku jiro nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam ka badin lahaa marka israafka ayuu ka digaya biyaha in lagu israafo oo inaan loo baahnayn laga isticmaalo iyo tanatuca fi lcibaadaat gaar ahaan fi tahaara inuu qofku tanatuc ama guluwi ku sameeyo oo waxaan markaa aan dee lagu waajibin uu isa saaro ama wax u banaan uu iska mamnuuco qala xadaثna abu nuعaym qala xadaثna bn cuyeyna can camri can jaabir bni zaydi can ibni cabaasi ana nabiya salى اllahu عalayh wasalam wamaymuna kaana waxayn yaktasilaani kuwa maydha min inaain waaxidin weel qura ayay ka wada maydhan jireen wa qaala yaziid bnu haaruun wuxuu yihi wabahzun waljudiyu can shucba qadri saacin qaala abu cabdillahi wuxu uhi waa bukhaariya kaana ibnu cuyeyna waxaa yaquulu mid yidhahda akhiiran markii dambe can ibni cabaasin can maymuuna xadiidka wuxuu ka dhigi jiray min xadiidi maymuuna wasaxiixu ma rawaa abu nucaym riwaayadda abu nucaym oo xadiidku inay xadiid ibni cabaas maymuna ana xadiidka warinayna saaxiibat lqisa una ay tahay ayaana صaxiixa ayuu leeyahay alimaam albukhaariyu raximah llahu tacaala marka culimada qaarkood baaba xadiidka arrintaasi ku cileeyey o xadiidka waa la isku khilaafay hal waa min xadiidi ibni cabaas am min xadiidi maymuna laakiin se raajixi waxay tahay inuu yahay min xadiidi ibni cabaas xadiidkuna markaasi waa waa sugan yahay waa xadiid صaxiixa waxaanu markaa daliilu yahay in ninka iyo dee xaaskiisu ay meel ku wada maydhan karaan hal weella biyaha ay ka darsan karaan sidaasoo kale biyaha lagu maydhanaayo inaan lagu israafin inta la yareyn karayo la yareeyo oo xasab alxaaja un laga dhigo inta loo baahaya in laga isticmaalo baabu man mid buu baabiya afaada ku shubay calaa ra'si madaxiisa halaatan saddex jeer biyo ku shubay oo markii weysadii istijadii iyo weysadii dhammaystay labada saxaaba intuu isu geeyu biyo soo daray saddex jeer madaxa ku shubay si madaxu waxa weeyaan uu u qoyo oo biyuhu ay u gaadhaan manaa timaha guntooda qaala xadaثana abu nucaym qaala xadaثana زuhayr can abi isxaaq aلsabici qaala xadaثanii sulayman ibnu surad qaala xadaثanii jubayr ibnu muطcim qaala wuxuu ihi qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayh wasalam rasuulka ilahi wuxuu ihi ama ana aniga miya fa ufiidu waan ku shubaya calaa ra'si madaxayga talaata saddex jeer jeer baan ku shubayaa biyaha ashaara biyadeyhi labadiisa gacmood buu ku ishaaray kiltayhima manaa biyaha saa intaan ugu soo qaado labada gacmood ayaan madaxayga ku shubaya marka waxay isku khilaafaanuun ahlulcilmigu manaa saddexdaa jeer ma dhinacyada madaxa loo qaybinaya oo marna midigtaa leh marna wasadkaa leh iyo dhexda marna bidixdaa le miya mise waa la wada gaadhsiinayaa mar walba madaxa qaybihiisa oo dhan sida daahirkiina waa in midigta ha laga bilaababe waa in la wada gaadhsiinayo marka midigta laga bilaabo marka dhexda laga bilaabana waa la wada gaadhsiinaya marka bidixda laga bilaabana waa la wada gaadhsiinaya qaala xadaثana mxamed ibn bashaar qaala xadaثana gundar qaala xadaثana shucba can mikhwl ibn rashidi can maxamed ibn cali can jaabir ibn cabdillaahi qaal kaana nabiyu salى اllahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu ahaa yufriqu mid ku shuba calaa ra'sihi madaxiisa talaatan saddex jeer ayuu ku shubi jiray ay talaata kharafaat saddex darsiimo waa marka waxa weeyaan uu ka maydhanaayo janaabada marka ayaa waxaa dhacday cali ibn xusein ibn cali bn abi aalib inuu jaabir ku uhi ina shacri kaiir timahaygaa fara badanoo aniga intaas iguma filla faqaala jaabir shacru rasuuli llahi kana akar min shacrika wa atyab timaha rasuulka ayaa timahaaga ka wanaagsana ka badnaa kana nadiifsanaa waa moodin in rasuulku calayhi salaatu wasalaam isqooqoyn jiray uuno timihiisu aanay nadiif ahayn waa kaa tima badnaa waana kaa tima nadiifsanaa oo dee timihiisa intaasi ayaa si fiican u nadiifin jirtay weye macnu qaala xadaثana abu nucaym qaala xadaثana macmar ibnu yaxya ibnu samin qaala xadaثanii abu jacfar qaala qaala lii jaabirun wuxuu igu yihi wataani waxaa yimi ibnu camika baa yimi in adeerka yucaridu bixasan ibn maxamed ibn اxanafiya marka in adeerkii maha fi xaqiiqa waa adeerkii weyi oo aabihii ba markaa dee ilmaadeer ruma ay yihiin laakiin way ku ilaaqaan carabtu adeerka markaa iyagoo ujeeda ayaa ibn lcami ay yidhaahdaan isagoo gaar ahaan waxa marka gaar ahaan adeer dee in adeer oo kale uu yahay yucaridu wuxuu sarbeebayaa bixasan ibn maxamed bn xanafiya ibn cali bn abi aalib qaala wuxuu hi kayfa alguslu maydhashadii waa sidee min aljanaabati janaabada laga maydhanayay faqultu waxaan idhi kaana nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulku waxa yaakudu mid qaata halaaثata akufin saddex markaa kaf ama saddex darsiimo labadiisa kaf wada socdo biyaha uu soo daro wayufiidu calaa ra'si madaxiisa ayuu ku shubi jir uma yufiidu calaa saa'iri jasadihi kadibna jirkiisa kaloo dhan buu biyaha ku shubi jiray faqaala liya alxasan wuxuu igu yidhi jaabir baala sidan inii anigu rajulu nin ayaan ahay kahiiru shacr timihiisu ay badayin faqoltu waxaan ku uhi kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu ahaa akhara mid fara badan minka adiga shacran xagga timaha marka waa laba qiso kala duwan oo qisadaasi hore waxaa markaa la dooday jaabir ibn cabdilaahi oo timaha badnaantooda iyo waxaasi xujaysanayey maxamed ibnu cali ibn xusein ibna nacam ibn cali ibn abi aalib xadiidkanna waa ka duwan tahay oo xasan ibn maxamed ibn xanafiya iyagaa kala dooday marka qisadan dambe hore eeaynu soo marray markii ay dhacday ayuu tanna jaabir uga sheekeeyey oo kaanamaa inuu leeyay maxaa arrintan idinku salliday in adeerkaana maalin hore uu i yimiyo oo intuu su-aasha ay weydiiyey markii aan u sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidii u meydhan jiray uu yihi timahaygaa badan aduna waxaad leedahay iguma filla saacu ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo idinka timo badan ayay ku filaadeen ee idinkana bimacnaaha idinku filaadaan wey baabu lgusli meydhashadii buu baabi maratan waaxidatan hal mar la maydho oo hal mar un biyihii jidhka lagu burqiyo oo tasliidka ama saddex jeer in la maydhaa inaanay waajib ahayn ayuu tilmaamaya waajibku sidayn hore u sheegnay waa in jidhkaasoo dhan biyuhu ay wada gaadhaan ama hal mar ha lagu wada gaadhsiiyo ama laba ama saddex قال xdثna موسى بن إسماعيل التبوذkي المنqري qال xdثna عبدالواحد هو بن زياد عن الأعمش سليمان بن مهران عن سالم بن أبي الجعد عن كرayb عن بن عabاس qال wuxuu hi qالت maymونة waxay tihi وضعtu waan udhigay للنبي صلى الله عليه وسلم mاء biyo للغسل meedhasho loogu talagalay fagasla yadayhi labadiisi gacmood buu meedhay marateeni laba jeer aw ثaلaaثa marka أcmaش ayaa shakiyey shakigu maaha min maymuna uma afraqa waa shubay calaa shimaalihi bidixdiisii buu biyihii kusoo gembiyey fagasala waa meydhay madaakirahu wuxuu meydhay macnaa dakarkiisa waxaana loo jamciyey dee waxyaabaha kale raacsan ee khisyataynkuiyo ay ka mid yihiin marka la eego ayaa jamc laga soo qaado uma masaxa waa ku masaxay yaddahu gacantiisii bilard waxaana markii uu istinjooday gacantiisii ayaa dhulka ku masaxay uma madmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday wakasala waa meedhay wajha wayaday uma afaada calaa jasadihi dabeetana jirhkiisiibuu biyii ku burqiyey uma taxawala waa ka wareegay min makaanihi meeshii markii hore uu taagnaa fakasala waa meydhay qadamay labadiisii logood ayuu meydhay baabu man mid buu baab yahay bada-a ku bilaabay bilxilaabi marka xilaabka halkan wuxuu uga jeedaa bukhaari nooc min aiib nooc cuduga kamida aw iibi ama iib ku bilaabay oo iibku waa caam xilaabkuna waa khaas min baabi dikri اcaam bacda alkhaas wey cinda algusli marka uu meydhanayo marka culimada qaarkood halka waa ictiraadeen bukhaari o waxa ha alxilaab de waxa ha weelka xoolaha lagu liso ayaa la idhaahdaa ee iib ma aha marka bukhaari waa wahmiye bay idhaahdeen culimada qaarkood sida ismaaciili oo kale kadalika waxa weeyaan culimo kale qaarkoodna waxay yidhaahdeen ma ma wahmiyin xilaabkan weelkii xoolaha lagu lisayay baa looga jeeda oo baabu man badaa bilxilaabi oo ka marka hore weelkaa xoolaha lagu lisee yar biyo kusoo shubtay uu isku nadiifiyo markaa uu ku istinjoodo gacmaha iyo uu ku maydho kadibna waxa weyaan jirka intiisi kala maydho weyaan bay dhahdeen macnuhu laakiin aw iibina markaa waxay noqonaysaa awdu bimacna alwow iyo wiibi ayay noqonaysaa laakiin soo daahirka alxilaaf wuxuu uga jeedaa bukhaari raximah llahu tacaala manaa weelkaa dee xoolaha lagu liso oo iib lagu shubay waa isma diidayaan marka macnuhu wuxuu noqonayaa mid markuu maydhanayo iib isticmaalay wuxuu jeedaa qofku markuu maydhanayo waxaa kamida min sunani اlgusl sunayaasha maydhashada inuu isticmaalo waxa weeyaan طيb ama udug inuu isticmaalo qala xadaثna mحamed بن mثنى qala xadaثna abu cاaصm عan xmdلة عan الqاsim عan caaئiشha qalat waxay tihi kana النabiyu slى الlahu عalيه waslم rasuulku wuxuu ahaa ida اktasla marka uu ka maydhanayo min aljanaabati dacaa wuxuu u yeedhi jiray bishayin shay manaa weel naxw اlxilaab oo ah kan xoolaha lagu lisoo kalaa faakada bikafi wuxuu biyaha ku qaadi jiray kafkiisa fabada wuxuu ku bilaabi jiray bishiqi rasihi اayman dhinaca midig ee madaxiisa kamida uma alaysar kadibna xagga bidix faqaala bihima calaa rasihi saas ayaa madaxiisa uu ku odhan jiray macnaa biyaha uu ugu gembiyi jiray marka nacam xadiidka kuma cadda in rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam طiib ama udug uu isticmaalay xadiidku wuxuu ka waramayaa uun in rasuulku calayhi salaatu wasalaam weelkaa markaa xoolaha lagu liso mid qadarkiisa leeg inuu biyaha waxa weeyaan uu kusoo shuban jiray oo markaa uu biyahaasi kadib madaxiisa uu ku shubi jiray dhinaca midig kadibna dhinaca bidix sida riwaayaadka qaarkood markaa ku cad kadibna madaxa barhtankiisa inuu ku shubi jiray taasina marka waxay xoogeyneysaa in culimada qaarkood wahmiga bukhaari raxima allahu tacaala ay ku xukumeen ayaa ay xoogeyneysaa ay yidhaahdeen xilaabkan markaa uu mooday bukhaari tiibka ama uduga waxaa looga jeedaa weel oo weelkaa yar buu marka hore biyo ku shuban jiray oo kadib rasuulku calayh salaatu wasalaam uu meydhash ahaan uu isticmaali jiray intaasunbuu xadiidku uu tusinaya ee tiib iyo udug markaa xadiidku sheegi maayo laakiin axaadiid kale da ayaa laga qaatay rasuulku markii uu ixraamanayo o kale markuu ixraamka u meydhanayo in tiibka caaisha ay u marisay baabu lmadmadati luqluqashadii buu baabiye walistinshaaqi sandaarsigii fi ljanaaba janaabada dhexdeeda la luqluuqdo oo la sandaarsado qala xadaثna cmar ibn xafs ibn khiyaad qala xadaثna abi qala xadaثna lacmash qala xadaثanii salim can kurayb can ibni cabaasin qaala wuxuu ihi xadaatna waxaa noo warantay maymuna qaalat waxay tihi sababtu waan u shubay linabiyi salى اllahu alayh wasalam guslan ay maaa guslin biyo u ku maydho faafraqa biyamiinihi midigtiisii biyihii ku jiray ayuu ku shubay calaa yasaarihi bidixdiisii fakasalahumaa labadii gacmood ba horta maydhay waa faraxash uma gasla wuxuu meedhay farjahu oo istinjooday uma qaala waa ku yihi biyadii gacantiisa alarda dhulka sidaasuu ku yidhi qaaladani waa tii ficilka lagaga xikaayoonayay famasaxa waa ku masaxay bituraabi ciiddii ayuu ku masaxay si waxa weeyaan wixii wasakda la socota ay uga jarto uma gasalahaa dabeetana waa maydhay gacantii markuu ciidda ku masaxay kadib uma tamadmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday uma gasala waa maydhay wajhahu wa afaada calaa ra'sihi madaxiisiina biyihiibuu ku burqiyey uma tanaxa waa ka leexday halkii uu taagnaa fagasala waa maydhay qadamey labadiisii lugood uma utiya waxaa loo keenay bimindiilin tuwaal falam yanfud bihaa deetana iskaga e falam yatamasax biha biyihii iskagama masixin marka almadmada walistinshaaq waa mashruucaani fi lgusl laakiin xukunkooda ayun baa la isku khilaafay waxaana wuduga markaynu maraynay aynu soo rajaxnay in madmadada iyo istinshaaquba ay yihiin waajibaan fi lgusli wa fi lwudu haddii la maydhanayo iyo haddii la weysaysanayaba waayo afka iyo sanku jidhka inta muuqata ee layna amray inaynu maydhno markaynu weysaysanayno iyo marka aynu maydhanaynaba gusla janaabatin aw naxwihi ayay ka mid yihiin marka almadmadatu walistinshaaq waxay noqonayaan waajibaan dee ficilka rasuulkuna wuxuu bayaan iyo cadaynu yahay canaa amarka duuduuban ee qur-aan kusoo arooray xataa taktasiluu markaa maydhashada dadka amriyo sidii loo meydhanayay buu rasuulku calayh isalaatu wasalaam uu caddeeyey qaala baabu masxi lyad gacanta in la masaxo ayuu baabay bituraabi ciidda lagu masaxo marka la istinjoodo kadib litakuuna si ay u noqoto anqa mid bimacnaa nacam nadaafad badan oo markii hore sidai ahayd ka nadaafad badan qaala xadaثana cabdالlahi bnu zubayr alxumaydi alqurashi almaki qaala xadaثana sufyaan ibnu cuyeyna qala xadaثna acmash can salim ibni abiljacdi can kurayb can ibni cabaasi can maymuna ana nabiya salى اllahu alayh wasalam iktasala waa ka maydhay min aljanaaba fagasla waa maydhay farjahu biyadihi buu ku maydhay uma dalaka biha wuxuu ku masaxay gacantii alxaaiطa gidaarkii dhoobada ahaa uma gasalahaa deetana waa maydhay uma tawadaa waa weysaystay wuduahu lisalaa falama faraga min guslihi markuu maydhashadii dhameeyey ayuu gasla rijlayh ayuu labada logood waxa weeyaan uu maydhay marka sidaa gusligiisu inuu u tartiibsanaaba in riwaayadan ka faa'idaysanayna waayo uma ayay isugu cadaftay oo istinjada ayaa u horeysay kadibna gacantii inuu ka maydho wixii istinjada ka soo raacay kadibna weyso kadibna maydhis jidhka oo dhana kadibna labada lugood ee markii hore uu ka tegey inuu maydhay baabun hal yudkilu ma gelinaya aljunub kii janaabada lahaa yaddahu gacantiisa fi linaay weelkiima gelinaya qabla an yaksilaha intaanu maydhin ka hor idaa lam yakun haddaanu ku sugnayn calaa yadihi gacantiisa qadarun wax wasaki hayruljanaabati oo janaabada aan ahayni manaa wax kale haddaanay marsanayn dee janaabada gacantu ay qabta mooyaane isagoo weli maydhin weelka ma dhex gelin karaa wa adkhala waa geliya ibnu cumar walbaraa ibnu caazibin yadahu fi tahuuri biyihii ku daaro qaadanaya buu geliyey walam yaksilhaa mana maydhin uma tawada'a dabeetana waa weysaystay marka waa ka sugnaatay arrintaasi saxaabo kalena waa ka sugnaatay ridwaan ullaahi calayhim iyo bacdu aima walam yara ibnu cumar uma arag ibnu cumar wabnu cabaasin ba'san wax dhiba bima yantadixu wixii soo duulduulay min gusli janaabati kasoo duulduula bimacnaa weelkii dib ugu noqda bal rakasa fii dalika akharu salaf inaana dhib lahayn bay uqaatay waayo rasuulku weel af banaan ayuu ku meydhan jiray walaa shaka biyuhuna waxa weeyaan inay ku duulduulayaan wax dhibana rasuulku calayhi salaatu wasalaam uma arag waxaana bukhaari raximah llahu tacaala marka uu rajaxayaa in qofkii janaabada qabay haddaanu dee hurdo ka soo kicin uu gacantiisa weelkii uu gelin karo isagoon maydhin waayo dee wax ay leedahay baan jirin janaabaduna dee waa wasfi waa sifawn qofka salaadii iyo waxyaabi lamid aha u diideysa eemaha dee wasak qofka marsan nacam markaa maydhista gacmaha la maydhaayo intaan guslujanaaba aan la bilaabin inay mustaxab tahay sunno ay tahay ayaa bukhaari raximah llahu tacaala uu ishaaraya ama uu tilmaamaya oo aanay waajib ahayn qala xadaثna cabdالlahi بn mslma qala xadaثna aflax can اlqasim can caaisha qalat waxay tihi kuntu aktasil waan maydhan jiray ana aniga iyo wnabiyu salى اllahu alيyh wasalam min ilahi waaxidin weel qura ayaanu ka maydhan jirnay takhtalifu waa isweydaaranaysa aydiina gacmaha yagu fiihi weelkaa dhexdiisa oo bimacnaa marna aniga ayaa darsanayey marna rasuulka calayh الsalaatu wasalaam ayaa darsanayey marka taasna dee waxa ay tusinaysaa gacanta uu dhex geliyey qofkii junubka ahaa biyihii inaanay biyahaasi mustacmal ku noqon ahayn oo lagu dahaaro qaadan karo iyo biyaha qofka junubka ka duulduulaya ee ku noqonaya biyihii marka uu ku meydhanaya weelka af banaan ku jiray inaanay biyihii waxa weyaan aanay waxba yeelahayn marka maydhista gacanta la maydhaya waa calى wajhi istixbaabun qala xadaثna msdد qala xadaثna xamaad can hishaam can abihi can caaisha qalat waxay tidhi kana rasuul الlahi salى الlahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa ida اktasala min aljanaaba janaabada markuu ka maydhanayo asla yadah intaanu horta wax kala bilaabin gacantiisu maydhi jiri taasina waa calى wajhi istixbaab baynu nihi qala xadaثna abulwaliid qala xadaثna shucba can abi bakr bni xafsi can curwa can caaisha qaalat kuntu aktasil waan maydhan jiray ana wanabiyu salى اllahu alayh wasalam min inaayin waaxidin baanu ka maydhan jirnay min janaabatin anagoo ka maydhanayna wa can cabdiraxmaan ibn اlqasim ibn maxamed ibn abi bakr wey can abihi oo qaasima can caaisha oo ayeydii oo dee aabihii qaasim bay edow ahayd milahu qala xadaثna abulwaliid qala xadaثna shucba can cabdillaahi bn cabdillaahi bni jabrin qala samictu anas bn malik yaquul kaana الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulku waxay wamaratu gabadhii min nisaai xaasaskiisa kamid ahayd yakhtasilaani inay maydhaan min inaain waaxidin weel quray ka wada maydhan jireen zaada muslimu wa wahbu can shucba wa muslim ibnu ibrahim min shuyuukhi اbukhaari can shucba min aljanaaba iyagoo weliba janaabo ka maydhanaaya wallahu aclam waxka bilahi towfiq wslى اllahu alى nabiyina mxamed